aad baan uga xumahay sida maanta ay u dhaqmeen xildhibaanada iyagoo goobjoog ah haddana aan maxdarkii aan saxeexin hadda waxaa fadhida boqol iyo afar sida la ii sheegay boqol iyo soddon iyo sagaal baan u baahneen quorumkii ma hayno saas daraaddeed xildhibaanada goobjooga ah oo aan la saxeexin waxaan la tusan inaad si waafaqsan si waafaqsan qodobka qodobka lix iyo tobnaad faqradiisa shanaad maadaama aan saacada roobka ku kordhinay weli aan quorumka soo buuxsanin kulanka lix iyo tobnaad ee golaha shacabka dib aan kasoo sheegi doonaa dib aan u dhigi saas daraaddeed waa noo xiriirma